wasaaraddan caafimaadka hirshabeelle ayaa shaacisay tirada cudurka laga helay iyo dadka u geeriyooday iyadoo ay u badan yihiin cudurka haween sida uu sheegay wasiirka waxaana dib loo howlgeliyey xarumihii loogu talagalay dadka looga baaray ee laga xaqiijiyey ee magaalooyinka jowhar iyo beledweyne wasiirka wasaaradda caafimaadka hirshabeelle cabdi macalin oo waraysi gaara siiyey idaacadda isnaay ayaa sheegaya meelaha lagu baaray cudurka iyo tiradaba xodda ugu dambaysa waxaa weeye beledweyne waa toddobaatan iyo sideed oo bositifa ilaa hadda inta la ogyahay oo dhimashaduna waa labo dhimasho badan waa jirtaa laakiin inta soo martay oo xarunta la tacaalidda caabuqan jowharna waa labo isaguna afartaas waayo inta dhimashada ah jowhar marka inta bositif waa labaatan baa laga hela waxaa lagu baaray jowhar xarunta lagu baaro oo mashiinka uu yaallo waa isbitaalka dhexdiisa xayndaabkiisa kan kalena waa yaro ka baxsan tahay marka isbitaalka laga qaadaa testiga dhacaanka kadibna waxaa la geeyaa xarunta oo loogu talagalay oo mashiinkaas u yaallo dadna waa jiraan oo tegey meesha ayagoo xaggana looga qaaday dhimashada ugu dambaysay horta waxaan aad iyo aad uga xumaa inay gabdhaha u badan tahay marka cudurkan waxaad u malaysaa gabdhuhu inay u nugul yihiin yacni si guud waxaan ugu soo jeedinhayaa inay ka taxadiraan oo xoogaa ay kala fogaadaan marka dhimashadaas laba xagga beledweyne laba gabdhood bay ahayd halka kanna waxay ahayd nin iyo waxay ahayd iyo iyo gabar gabar kaloo dhimatayna waa jirtaa oo ilaa hadda la baarahayo arrinteeda oo aan uu maqan yahay tastigeeda oo uurna lahayd oo isku dhimatay gabadhaas waa la baaray waana maqan yahay oo jawaabta waa maqan tahay waxaa lagu baaray isbitaalka guud oo jowhar baa lagu baaray marka testayaashii macnaha oo horey ka sheegahayay baa dhammaaday marka kuwii loo diri lahaa federaalka ama muqdisho international laabkan u wadaa muqdisho ku yaal ayaa loo qaadahayaa marka iyada iyo dad kale waa isku jiraan oo jawaabta waa la sugaya inkasta uu sheegay wasiirka tirada intaa ay ka badan karto balse uu xaqiijiyey inta la hubo ee lagu baaray qalabka loogu talagalay waa kan mar kale wasiirka oo kula dardaarmay bulshada inay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta ay siinayaan dadweynaha
qof kasta waa u jeedaa oo reer hirshabeelle ah qofuu jecel yahay inuu ku dhacay ama u dhintay waa u jeedaan marka waxaan rabnaa wacyigelinta sidii horeyba ay u qaateen haddana inay qaataan kala fogaashihii ama social distancigii inay macnaha ay ku taxadiraan inay afkii ay xirtaan oo maskiga inay xirtaan washkii gacmahooda inay dhaqaan dadka isku dareema qofku hadduu isku dareemo inuu ilmihiisa xoogaa uu ka fogaado oo qol goonaa inuu seexdaa loo baahan yahay bulshadana inay joojiyaan xafladihii iyo banoonigii iyo waxaasoo dhan iyo masaajidyada laftooda waxaan jecelnahay sida caalamkuba ay samaynhayaan in la kala fogaado ma lahin jamaacadii hala joojiyo laakiin inay culummadu ku dadaashaan in xoogaa yare la kala fogaado ayaan aan ayaga laftooda aan kula talinayn waxaana dib u soo labakacleeyey caabuqa covid sagaal iyo toban oo faraba-an ku haya soomaaliya iyadoo maamulka hirshabeelle uu qeyb ka yahay dadka uu soo ridanaya caabuqa